wararka caawa aanu ka helayno degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamaya in xaalad dagaal caawa ay ka jirto degmada afgooye kadib markii galabta ciidamo ka watisa militariga dowladda soomaaliya ay isku rasaseeyeen bartamaha degmada afgooye rasaastii maanta ciidamadu ay iswadeersadeen ayaa la tilmaameen saddex qofoodoo shacaba ay ku geeriyootay tirintaa ka badan ay ku dhaawacmeen waxaynu kadib israsaaseyntaasi ayaa mar kale ciidamadu waxay isku rasaasayeen agagarka isgoyska baar ismaaciil ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana tilmaamay in dagaalkaas uu ka qayb qaadanayeen gaadiidka dagaalka saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose aanu la xirinay ayaa inoo xaqiijiyeen dagaalkaasi u dhexeeyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya hase ahaatee uu yahay isku dhac yar oo la xaliyey afgooy galabta waxbaa ka dhacay oo waana dagaal adigoo nasiib darro ah haye sidee wax u dhaceen taliya waa adigu si qaldan bay wax u dhaceen si qaldan baa dagaala dhacay isku dhac baa jiray si qaldan baa hadii kulli hadii waa istaagtaa shirada dhacan hadii waa istaagtaa bada
iyo dagaalka u dhexeeya oo dagaalamaya new dagaal macnaa dhexeeya ma maaragta ma aha dagaal qorshaysan dagaal macnaa shil dhacay oo kale waaye waa wax ma garata un kulli samaysay laakiin cidda u dhexeeya noo sheeg waa niman adigu ciidamada dawladda waay dhacdooda ciidamada dawladda waay waa booliiskii iyo maaragta ciidankii wada joogeen oo hoogaa maaragta faa'iido waxa dhex mareen waay haye dagaalka maxaa ka dhashay oo khasaaraha waad noo sheegi kartaa shacabka iyo ciidamadii dareeray intaba weli waay dahela habeen waay weli hadda dib aan usoo sheegayna insha alla hadda dagaalku ma socdaa mise wuu joogsadeen ma wuu istaag wuu istaag wax weyn ma taliyaha qaybta biliiska degmada af gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu intaasi ku daray cabdi ibraahim dheere cabdishamow in ay haddu tahay xaaladdu mid degan laakiin warar ka madax bannaan saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada afgooye ayaa waxa ay tilmaamayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran islamarkaana ciidamadu ay wadaan isku buruursi iyadoona la arkayo in gaadiid dagaal ah ay magaalada afartii dhinacay u kala ordayaan islamarkaana dagaalkii maanta uu ka bilowday kadib markii askari ka tirsan ciidamada militariga dowladda soomaaliya gaar ahaan guuta saddexaad uu damcay in askari kale oo militariya uu ka qaato qoriga hase ahaatee rasaas ay hubiyeen askar kale oo ku sugnayd agagaarka isgoyska baar ismaaciil ay ku geeriyoodeen afar askari oo ka tirsanaa ciidamada militariga dowladda soomaaliya dhanka kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo weliba odayaasha degmada afgooye oo maanta kulan yeeshay ayaa waxay soo dhoweeyeen maamulka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee u sameysay degmadaasi afgooye odayaasha qaarkood oo warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan isbeddelka la sameeyey
waxaanan sheegaane inaan ka faraxsanna maamulka cusub lasoo dhisi degmada inaan taageerno aan ka faraxsanna maajir waa degmada aan dhaladeen kuwii hore aan dhaladeen hadda ka soomaaliya noo bedel waajib waaye waxaan jecelnaa dawladda si an rawaaqdi inaa aydo anuu ka aysan ka taageersanna haddii ilaa idimo intii dhimana inaynu dhamaystiraan degmada afgooy waa badawlaka dacwoodi waa badan ariya sanadna ka jeedii
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacooday guddoomiyaha cusub ee degmada afgooye iyo ku-xigeenkiisa waxaana sidoo kale arrintaasi kasoo horjeeda qaar ka mid ah waxgaradka degmada afgooye oo diidan maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho